بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa microfonkii dubista cashaladaha ee alxuseini ama alxuseini islamic stereo and bookshop hargeysa halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa taariikhdii faatima binti xusein bin cali bin abi aalib waxaana inoo soo jeedin doona walaalkeen sheekh aadam xaaji maxamuud الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وزار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kooban inta ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga furo waxaynu ka hadli doonaa gabadh mu'minada oo loo yaqaano faadima bintu lxusein bintu cali bintu abi aalib faadima bintu lxusein sidaa ka muuqata magaceeda waxaa dhalay xuseen binu cali binu abi aalib sidoo kale waxaa hooyadeed ay ahayd gabadh runtii uu dhalay nin saxaabiya umu kalsuum bintu dalxa bintu cubayd allah lidalik marka aad eegto faadima bintu lxusein oo allahuma salli calaa maxamedin aabbaheed uu yahay xuseen binu cali bn abi aalib sidoo kale ayeydeed ay noqonayso faadima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam xagga cali bin abi aalib ayaa ay uga soconaysaa aabbaha xagga hooyadana allahuma salli calaa maxamed waa taasi ma garatay ay faadima ay dhinac ka gelayso hooyadeed waxay ahayd umu kalsuum bintu dalxa bin cubayd allah saxaabigaa loo yaqaano dalxa bin cubayd allah oo ka mid ahaa saxaabadii tobanka ahayd ee ugu horeysay ee rumaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa dhalay hooyadeedna marka umu kalsuum bintu dalxa bintu cubayd allah lidalik waxaynu arkaynaa in reerka ay ka soo jeedo labadeeda tafiirood ee xagga hooyada iyo xagga aabbahaba ah inay tahay reer ay ku wada xeeran yihiin saxaabadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhammaantood reerka ay ku dhex barbaartay ay ahaayeen dadkii u gargaaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan adeerkeed waxa uu noqonayaa xasan binu cali oo runtii aynu ognahay axaadiista faraha badan leh ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku ammaanay faadima bintu xusein bintu caliyin waxa ay dhalatay sanadkii afartanaad ee hijriyada waxaanay ku dhex kortay reer aqoon iyo cilmi iyo toosni iyo alla kacabsiba lagu ogaa ayay ka dhex dhalatay waynagii ka soo warranay noloshii cali bin abi aalib iyo faadima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa xadaynu gaadhsiinay in nebigu calayhi salaatu wasalaam sidii uu barbaarinayey iyo noloshii ay ku soo noolaayeen idan halkaasi ayay tarbiyada ka wadatay iyada oo sanadkii afartanaad ee hijiriyada dhalatay waxay nasiib u heshay inay qur-aanka xifdido waxay nasiib u heshay in alla kacabsi iyo cilmi ay kala kulanto guriga saxaabadu ay ku xeernaayeen ee allahuma salli calaa maxamedin ay ka dhex dhalatay waxa ay nasiib u heshay aqoon badan iyo fiqhi badan oo aanay helin dumar kale oo waktigaa iyada la da-aha sidaa darteed faadima waxaa culimmadu ay ka waramaan in axaadiis badan ay warisay iyadana ay ka wariyeen dad badan oo ka mid ahaa dadkii wanaagsana ee magaratay taabiciyiinta ah saxaabada ay ka warisay waxaa ka mid ahaa cabdillaahi binu cabaas waxaa ka mid ahaa aabaheed oo xusein binu cali binu abi aalib ahaa waxaa ka mid ahaa saxaabiyaadka ay ka warisay ayeyideed oo ah faatimatu sahra bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam iyadoo si mursale uga warisay waxay ka warisay caaisha umu lmu'miniin waxay ka warisay asmaa bintu cumays waxay ka warisay edadeed zaynab bintu caliyin bintu abi aalib intaas oo dhanba iyadu axaadiista ayay ka warisay oo tilmaamaysa aqoontii ay u lahayd xadiiska faatima bintu caliy faatima bintu xusein bintu cali dadka iyada ka wareeyey axaadiista oo iyagu dad badan ahaa waxaa ka mid ahaa taabiciyiinta dadkii ugu waaweynaa oo uu ka mid yahay cabdillaahi iyo xasan iyo ibraahim oo intooduba u ahaa inama uu dhalay xuseen bin cali bin abi aalib waxaa kaloo ka wariyey maxamed binu camar maxamed binu cabdillaahi binu camar binu cuhmaan iyo jayba binu nucaama iyo aclaa binu abi yaxya iyo camaara binu khusaye raggaasi oo ah taabiciyiin waaweyn ayaa iyaga laftigoodu ka wariyey xadiiska faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib idan taasi waxa ay noo tilmaamaysaa khayrkii ay lahayd iyo aqoontii ay u lahayd xadiiska iyadoo sabab ay u ahayd guriga cilmiga leh iyo toosnida iyo aqoonta ee ku aroora guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ay ku dhex barbaartay haddii aynu ka waranno guurkii la guursaday faatima allahuma salli calaa maxamed bintu xusein bintu cali iyo sababtii guurkeeda keentay waxaa la yidhaahdaa inan uu dhalay xasan binu cali binu abi aalib oo xasan binu xasan la odhan jiray ayaa u yimid adeerkii xusein waxaan runtii maqlay oo isaga soo gaadhay adeerkii inuu leeyahay laba hablood oo midna la yidhaah sukayna midna la yidhaah faatima oo ah gabadhan muslimadda ah ee aynu ka warramayno waxaanu runtii maqlay in waa la isxanwarsadaaye maadaama in adeertii ay tahay in ilaahay uu u dhaliyey abuur iyo akhlaaq iyo dhaqan intaana ay ku darsatay cilmi iyo toosni ayaa soo gaadhay dabeete markii uu guurka damcay ayuu u tegay adeerkii xusein waxa uu ku yidhi cammi waxaan doonayaa inaad ii guuriso inantaada loo yaqaano faatima ayaa uu ku yidhi dabeete xusein oo runtii walaalkii jeclaa xasan binu cali bin abi aalib caruurtiisana sidaa ku ahaa ayaa waxa uu ku yidhi waxaan leeyahy laba hablood labadaa hablood ayaa aan kuu keenayaa si aada doonto ka dooro ayaa uu yidhi marka faatima ayaa weyneyd sukaynana way ka yaray markii uu labadii hablood u keenay ayaa waxa uu ka doortay faatima oo runtii gabadhan muslimadda ah ee aynu ka warramayna ah waxaanu ku doortay baa la yidhaahdaa waxay u ekayd ayeydeed faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faatimana waxay u ekaansho badnayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ayeydeed maadaama ay u ekaansho badnayd isla markaa ayeydeedna ay usii ekayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo halkaa ka tix raacaya ayaa faatima ayuu gaar u doortay waxaana runtii culimmadu ay ku warramaan abuurkeedu inuu khaariq ahaa yani kayru caadi u ahaa xasan waxay u dhashay cabdillaahi iyo xasan iyo ibraahim iyo zaynab iyo umu kalhuum afartaa caruura ayay u dhashay xasan binu xasan binu cali bni abi aalib iyaduna waxa ay ahayd faadima bintu xusein bintu caliyin bintu abi aalib afarta caruura ee ilaahay uu ku kulmiyey inankaa ilmaadeerka ahaayeen ee xasan binu xasan waxaa la yidhaahdaa inankeeda cabdilaahi oo barbaarin wanaagsan ay siisay faadima bintu xusein bintu cali waxa uu noqday reer beni haashim ninkii ugu roonaa ee allahuma salli calaa maxamed hadday noqoto cilmi iyo haddii ay noqoto toosnina ay dadku ku soo hirtaan ayaa uu noqday marka uu la hadlayo dadka allahuma salli calaa maxamedin wax u sheegayo ama uu tilmaamayana waxa uu ku odhan jiray ana aqrabu nnaasi min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waladatnii bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam maratain waxa uu odhan jiray aniga ayaa dadka ugu dhow rasuulkii ilaahay calayhi salaatu wasalaam waayo waxaa laba goor i dhashay ayuu odhan jiray inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa inankaa ay dhashay faatima oo runtii ahaa nin aqoon leh iyo toosni iyo allahuma salli calaa maxamed alla ka cabsi badan lahaa isaguna waxaa la yidhaahdaa waxa u ekaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka la eego xagga abuurkiisa mar la weydiiyey nin taabiciya man axsanu nnaas yaa dadka ugu wanaag badan cabdillaahi binu xasan buu yidhi waa inankaa ay korisay faatima oo inankeedii ugu weynaa ahaa marka la yidhaahdo taabiciintii waktigaa la noolaa man afdalu nnaas garanay qofka dadka ugu wanaagsan ayaa ugu fadli badan fa yuqaalu cabdallah binu xasan sidoo kale cabdillaahi binu xasan baa la odhanayay marka la yidhaha man aqwalu nnaas dadka yaa ugu hadal toosni badanna waxaa la odhan jiray cabdillaahi binu xasan idan halkaa waxa aynu ka dheehanaynaa faadima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib waxyaalaha kale ee ay dumarka dheerayd waxaa ka mid ahayd barbaarintii ay siisay caruurteeda ee ay ku toosisay jidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan muddo sanada ah oo culammadu ay ku qiyaaseen asaabic aliyad ilaa toban sannadood ayay wada noolaayeen ninkeeda xasan binu xasan binu cali bin abi aalib isagu muddadaa markii ay wada noolaayeen ilaahayna uu kala siiyey afartaa caruura ee cabdillaahi iyo xasan iyo ibraahim iyo zaynab iyo umu kalsuum ayaa waxaa u timid geeridii waxaa la yidhaahdaa faatima aada bay uga murugootay murugadana qofka muslimka ah waa loo ogol yahay ee aan oohinta keenayn ee aan keenayn qaylada ee allahuma salli calaa maxamed aan keenayn qofku inaanu qadarka ilaahay subxaanahu watacaala ku kalsoonayn aan keenayn waa loo ogolyahay qofka muslimka ah oo inagii soo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dhimashadii ibraahim siduu ma garatay u dareemay rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan waxaa la yidhaha ninkeedu markii uu dhintay xasan binu xasan binu cali bin abi aalib ee geeridu ay sii haysay ayaa dadku waa basharoo dee waa ishayaa intaasi ayaa waxa uu ku yidhi gabadh runtii abuur iyo qurux ilaahay u dhaliyena way ahayd waanu runtii oga wuxuu hi waxaan dareemayaa buu ihi markii uu sii dhimanayay ninka loo yaqaano cabdillaahi binu camar binu cuhmaan binu cafaan cabdillaahi binu camar binu cuhmaan binu cafaan saxaabiga loo yaqaano cuhmaan binu cafaan ayaa awow u ahaa ninkaasi waxaan arkayaa buu yidhi isaga oo marka aaskayga la sii wado u soo diyaar garoobay guurkaaga waxa ii sawiran isaga oo faras soo kaxaystay oo qalabkiisii soo diyaarsaday oo dadka ag socda waxaan ku yidhi cid allaaliya cid aadnto guursa laakiin ninkaa ha gursani ninkaa markaan dhinto isla marka aan dhintaba usoo diyaargaroobaya adiga guurkaaga ninkaasi uun baan kaala talinaya inaanad guursan ayaa uu ku yihi xasan binu xasan binu cali bn abi aalib dabeete waxaa la yidhaahdaa faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib waxay tidhi intaasi aniga igu hadle dhaar waxa aan kugu siinayaa inaan ninkaa guurta xasan binu xasan raximah ullah ayaa loo baxay geeridiisii markii loo baxay geeridiisii ee janaasadiisii loo socdo sidii uu sheegayey ee isaga uu ka warramay ayaa cabdillaahi binu camar binu cuhmaan binu cafaan ayaa soo baxay oo soo agmaray isaga oo faraskiisii wata oo hay-ad runtii isqurxina ku soo baxay markiisa horena dadkii adduunka lahaa ahaa oo u soo banbaxay in runtii uu dhinac ka raaco janaasadii laakiin janaasadda raacisteedana ay arrin u weheliyo waxaanu runtii la yidhaahdaa u tegey iyadoo ooyeysa allahuma salli calaa maxamed gabadhaa loo yaqaanay faatima bintu xusein waxaanu ku yidhi oohintaada badan ma jeclin waayo wejigaaga ayaanu u baahanay kelmaddaasi ayaa ku yidhi nin baa fariin u faray wuxuu ku yidhi oohinta erayso waayo wejigaagaanu u baahanay waxaa la yidhaahdaa muddadeedii markii ay dhammaatay ciddada isaga oo kelmaddaayadii cabdillaahi binu camar binu cusmaan binu cafaan muddadii markii ay dhammaatay ciddadeedu ayaa u soo geed fadhiistay dabeete faatima waxay ku tidhi waan gartay guurkaaga waanu ii baneeyey ninkaygu inaan ciddaan doono guursado inkastoo adiga uu diiday laakiin sidee u dhici kartaa dhaartaydii in magarasta aynu ka yeelno wuxuu yidhi wax allaali wixii sharcigu uu ka baneeyey ee ah kafaarada dhaartaasi aniga ayaa bixinaya ibn اlqayim raximah اllah ayaa waxa uu ka waramaa dumarka iyo sida ay kala tahay duntoodu marka ay tahay xagga oofinta oo allahuma salli calaa maxamed dadku yani waa bashar waa bani aadam marka waxaynu arkaynaa faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib oo runtii uusoo good fadhiistay ninkii uu kala hadlay xasan binu xasan binu cali bin abi aalib ee uu ku yidhi ciddaa doonto waad guursan kartaa laakiin ninkaasi uun iska ilaali markiiuu yidhi waan bixinayaa wax allaaliya wixii allahuma salli calaa maxamedin ay dhaartaasi leedahay ayay ogolaatay guurkiisa halkaas ayaa uu ku mehersaday waxaana culimmadu ay leeyihiin waxa uu ka bixiyey alfa alf dirham waxa weeye waa hal milyan oo dirham buu ka bixiyey hal milyan oo dirham yacni kun kun oo milyan yani dirham noqonaya ayaa uu ka bixiyey oo lacag runtii aada u badan waktigaas waxaa intaa u helisay iyada oo uu u dhigay baa la yidhaahdaa wax waktigaasi dadku aada iyo aada ay ula yaabeen faatima bintu xusein raximahullah oo runtii waktigaasi ku agweyneyd dadka muslimiinta ah gudahooda waxaa la yidhaahdaa intii aanu ciddadeedu dhammaanin ayaa ninka loo yaqaano cabdiraxmaan binu daxaak binu qays alfihri oo ahaa madiina ninkii waaliga ka ahaa ama mas-uulka ka ahaa ayaa soo doonay faatima bintu xusein waxaanu ku yidhi waxaan doonaya inaan ku guursado oo waa intii cabdillaahi binu camar waa intii ay ciddada ku jirtay cabdillaahi binu camar aanu guurkeedu dhicin dabeete waxay ku tihi ma aan doonayay inaan ku guursado waa ninkii markaa madiino oo dhan mas-uulka ka ah waayo carruurtaydaas ayaan doonaya inaan koriyo oo aan cilmigooda iyo tarbiyadooda iyo toosintooda aan ku adkaysto oo intaa waktigayga aan ku bixiyo waxaa la yidhaha wuu ku adkeeyey waktigii amiirada ama nimanka talada hayaa ay runtii ku adadkaayeen dadka muslimiinta ana way ahayd waxa uu ku yidhi wallaahi lain lam tafcalii laajlidanna akbara baniika fi lkhamr yani waxa uu ku yidhi haddii aanad sidaa samaynin inankaagaan yani jaldiyi doona inamadaada ninka ugu weyn anigoo sabab ugu samaynaya khamri dartii yani ayaan sidaa yeeli doona b oo intaan sabab u sameeyo ayaan jaldiyi doonaa inankaaga waana runtii cabdillaahi binu xasan waa ninkii aynu ka warramaynay ee aada u shabihi jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam si aan adiga kuugu duleeyo ayaan inankaaga karbaashi doona faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib oo runtii reerkaa ixtiraamka iyo toosnida lahaa ka dhalatay ayaa waxay qortay kitaab ay u qorayso yaziid binu cabdilmelik oo waktigaasi dimashik jooga oo isagu markaasi khilaafadii islaamiga ahaa mas-uulka ahaa waa mas-uulkii caamka ahaa ee mu'miniintu markaasi iyadoo uga warramaysa usradeeda iyo wanaagga ka dhaxeeya iyo reerka ay ka soo jeedo xusuusinaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam iyo dalxa bin cubayd allahi reerkii ay ka dhalatay iyo wanaaggii ay islaamka ku lahaayeen bay uga warrantay iyo qiimaha ay ku leeyihiin talada muslimiinta iyo inay iyagu sabab u ahaayeen yani bacda fadli illaahi subxaanahu watacaala deeqda ilaahay kadib in ilaahay sabab uga dhigay in dadku ay ku hanuunaan ereyo qurux badan oo macaan ayay sidaa ugu caddaysay waxa la idhaha mar allaaliye markii yaziid uu akhriyey kitaabkii binu cabdilmelik ayuu aada u cadhooday waxaa la yidhaahdaa qaysaraan uu sitay oo noocii berigii hore amiiradu ay isticmaali jireen ah ayuu dhulka aada ugu garaacay laqad ijtara'a ibnu daxaak waa uu dhiiraday ninkii buu yidhi ma garatay cabdiraxmaan binu daxaak man rajulu yusmicunii sawtahu fi lcadaabi waana calaa firaashi waa iyo ninka maanta ninkaa ka adag ee ay maqashiinaya codkiisa isagoo oo la karbaashayo ayaa u yidhi waa ninkii madiine oo dhan waaliga ka ah sidee u dhici kartaa faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib inuu ugu hanjabo waxaan karbaashi doonaa inankaaga haddaanan ku guursan sidee u dhici kartaa buu yidhi aniga oo nool yaziid bin cabdilmelik dabeeta nin la taliyihiisa ka mid ahaa baa ku yidhi cabdilwaaxid binu cabdalla nabari ninkaasi uunbaa ninkaasi edbin kara buu ku yidhi wuxuu yidhi halaygu yeedho nin allahuma salli calaa maxamed aan warqad u qoro dabeeta warqadii ayaa u qoray cabdillaahi annadari cabdilwaaxid bin cabdillaahi annadari oo waktigaasi joogay daa'if ayaa u qoray wuxuu yidhi fainii qad wallaytuka almadiina faida jaءaka kitaabi hada fahbid waczil canha ibn الطaxaak waaqrimhu arbaciina alfa diinaar wacadibhu xataa asmaca sawtahu ana calaa firaashi marka uu kuu yimaado kitaabkaygaasi buu yidhi iyo qoraalkaygaasi ka deji buu yidhi oo cazil ninka loo yaqaano cabdiraxmaan ibn طaxaak talada uu madiine ka hayo waxa aad ku xukuntaa afartan yacni kun oo diinaar inuu bixiyo isla markaana waa in codkiisa aan maqlo oo aada tacsiiriso buu yidhi culimmadu waxa ay leeyihiin waxaas oo sababa waxaa loo sameeyey kelmaddii oo ku yidhi faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib sababtuna ay ahayd waxay ahayd gabadh cilmi leh toosni leh ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhaliyey reer diineed oo ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam taxan isla markaa qiimaheeda ku dhex leh dadka muslimiinta ah ninkii cabdiraxmaan binu daxaak ee isagu waa hanjabay faatima warkii markii uu soo gaadhay ayuu baxsaday wuxuu tegey shaam maslama binu cabdilmelik oo yaziid binu cabdilmelik ay walaalahaayeen oo markaa joogay shaam isagu mas-uulka ahaa ayuu u galay wuxuu yidhi waxaan doonaya inaad iga maslaxdo walaalka oo aada igala hadasho khaliifka muslimiinta dabeete waxa uu u sheegay arrintii baa yaziid loo sheegay wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee laqad sanaca maa sanaca bifaatima bint lxusein wixii uu sameeyey ayaa uu ku sameeyey faatima oo uu gaadhay inuu yidhaahdo haddaanan qasab kugu guursan waxaan garaaci doonaa inankaaga waan u dhiirraday marna ka yeeli maayo buu ihi ilaa lagu fuliyo ciqaabtii anfu ma garatay dabeete madiina lagu celiyey cabdilwaaxid annadari ayaa afartankii kun ee diinaar baa uu ka qaaday halkii ayaa allahuma salli calaa maxamed uu ciqaab ku siiyey waxaa la yidhaahdaa inta loo geliyey qamiis weyn oo suufa ayaa lasoo dhex mariyey madiine oo dhan oo la yidhi waa ninkii ku dhiiraday in faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib inuu sidaa yidhaahdo ayaa muslimiinta oo dhan loo sheegay idan halkaa culimmadu waxa ay ka tilmaamayaan oo ay ka sheegayaan qiimihii ay faatima ku dhex la-ayd xataa waktigii umarada muslimiintu ay aadka u adadkaayeen in iyadoo ay ahayd dadkii ilaahay uu sakhiray sababtuna ay ahayd toosnidii ay lahayd waxaa xusid mudan qiimeynta ay dadka muslimiintii qiimeyn jireen faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib oo runtii sida ibnu casaakir uu ka warramay isagoo arrintaa sheegaya waxaa la xasan binu xasan ayaa u tegey miswar binu makhrama saxaabiga miswar binu makhrama oo abu cabdiraxmaan la odhan jiray oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam isaga oo yar buu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey waxaana runtii la yidhaahdo waktigaasi wuxuu la joogay abtigii cabdiraxmaan binu cuuf oo ka mid ahaa saxaabadii jannada loogu bushaareeyey almuhim saxaabiga miswar binu makrama oo saxaabadii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ka mid ahaa ayaa xasan binu xasan binu cali binu abi aalib oo ahaa ninkii qabay faadima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib ayaa isaga oo faadimo qaba ayuu saxaabigaa u tegay markaasuu yidhi waxaan doonayaa inaad ii guuriso miswarow inan khayr badan oo ma garatay alla kacabsi badan oo cilmi badan oo aada dhashay baan doonaya inaad ii guuriso waxa uu ku yidhi yaa akhi haddii aada iweydiisato waxaan anigu haysto oo dhan waan ku siin lahaa buuri laakiin ma doonaya buu yidhi inaan ku siiyo inantayda aniga oo ilaalinaya inantaa aada qabto ee ka soo jeeda yacni rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ee ka soo jeeda faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam inanta halkaa xidhiidhkeedu uu yahay leannu faatima hadday maanta nooshahay kamay raalli noqoteen inaad la guursato inantaasi waxaanan xusuusanayaa xadiiskii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu lahaa inamaa faatima bidcatun minii yurdiinii maa ardaaha wayuskhitunii maa askhadaha faatima waa qeyb aniga iga mid a waxaa raaligelinaya waxa waxay raaligelinaya waxa raaligelinaya waxaanay cahigelinaya waxa cahigelinaya sidaa darteed ma aan jeclay inaan ku guuriyo marka miswar binu makrama isaga oo allahuma salli calaa maxamedin tilmaamaya inuu saxaabigan inuu jecel yahay ninkan muslimka ah ee allahuma salli calaa maxamed xasan binu xasan binu cali bin abi aalib haddana qiimeyntii uu qiimeynayay faadimo darteed ayuu inantiisii ugu guurin waayay maadaamuu iyada qabo waxaa xusid mudan faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib oo culimmadu ay ku tilmaamaan in hibe ay u lahayd in ay hadasho oo ay fasaaxaddeeda muurkiso oo ay gabaydo waxaana la yidhaahdaa gabayo dhowra ayaa ay runtii lahayd oo ay ka tirisay allahuma salli calaa maxamed dilkii aabbaheed uu ka mid ahaa iyadoo ay leeyihiin culimmadu markii la dilay aabbaheed xuseen bin cali bin abi aalib ee runtii reer ciraaq ay dileen fitankii ka dhex dhacay dadka muslimiinta waxaala reer ciraaq baa u yeedhay iyagoo leh maadaama walaalka khilaafadii uu wareejiyey adiga ayaanu ku dhiibaynaa ee kaalay markaa xuseen waa kii u baxay xagga ciraaq waxaa la nin baa la kulmay farastaq la odhan jiray oo shaacir ahaa markaasuu ku yidhi maadaa waraa'ak isagaa weydiiyaasu yihi quluubu nnaasi macak walaakina suyuufuhum calayk wuxuu yidhi dadka qalbigoodu wuu kula jiraa waa ina cali bn abi aalib baa tahay sida kale faaduma bintu rasuuli laahi sala allahu aleyh wasalam baa ku dhashay oo nebiga awowga ahaa intaa xadiis buu akhriyay qalbiga dadku wuu kula jira laakiin seefahooda ayaa korkaaga ah marka waatan la yidhaahdo xuseen bin cali bin abi aalib aada buu runtii u dagaalamo o isdhiibkii buu diiday halkaasuu ku istishaaday markii uu dhintay ayaa waxaa la yidhaahdaa dadkii u ooyey u murugooday bay ka mid ahayd inantiisa faatima bintu xuseen bintu cali bintu abi aalib waxaa soo dul fadhiistay gidaar agtooda ahaabaa waxaa dul fadhiistay allahuma salli calaa maxamed shimbir baa dul fadhiistay tukuu ahaa haa tuke tukaa dul fadhiistay qayladii tukahay maqashay markaasay tidhi yani nacaba alguraabu faqultu man tancaahu waylaka ya guraabu qaala alimaamu faqultu man qaala almuwafiqu liلsawaabi qultu اlxusayni faqaala lii xaqa laqad sakana الturaaba ina alxasana bikarbalaaa bayna alasinati waاdaraan iyadoo ka warramaysa waxay lahayd xataa waxaa qayliyey tukihii dabeete waxaan ku yidhi yaad ma garatay u qaylinaysaa waxa uu igu yidhi imaamkii ayaan la hadlaya markaasaan ku yidhi ma kii la waafajiyey wanaagga iyo toosnida ayaad ka hadlaysaa ee maanta yacni uu yaallo dhimashadiisii ay maanta karbulaa taallo idan way gebyi jirtay iyadoo ay ahayd luqada carabiga ah dadkii ku wanaagsanaa ay ka mid ahayd faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib waxay intaa u helisay iyadoo ahayd gabadh ku dhiiran xaqa iyo wanaagga waxaa la idhaha markii la dilay aabbaheed waxaa la socday sida culammadu ay sheegaan labiyo toddobaatan qof oo ka mida ahlulbeytka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dumarkii baa lasoo kaxeeyey badankoodii oo ay ka mid ahayd edadeed iyo zaynab bintu cali bintu abi aalib waxaa la keenay yaziid ayaa loo keenay yaziid binu mucaawiya dabeeto iyada ayaa u gashay iyadoo cid ree beni haashimi ay ku dhiiran weyday inay u tagto leanno khilaafkii dhacay darteed iyo dhibtii dhacday darteed ayaa cidina ay hore ugu tegi weyday raggiina wax dagaal galay iyo wax arkay dhibaatadu sida ay tahay oo aamusay bay ahaayeen dabeeto way u tagtay waxaanay ku tiri iyadoo la hadlaysa yaa yaziid abanaatu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam sabaaya yaziidow ma waxa ay kula noqotay inaad ka dhigato hablihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay noqdaan qaar gacantaada soo gala oo sidii addoommada loola dhaqmo miyay kula noqonaysaa bay ku tiri waxaa la idhaha bal xaraa'irun kiraam wuxuu yidhi maya waa qaar xora oo sharaf leh oo lasoo dhaweynayo oo meel allaaliya meesha ay doonaan loo gudbinayo ayaa uu ku yidhi yaziid markii uu arkay haybadeeda iyo toosnideeda iyo allakacabsigeeda iyo hadalkeeda ayaa kelmaddii ay meel kaga dhigtay idan culimmadu waxa ay leeyihiin waxay ahayd gabadh wanaagga ku dhiiran meeshii raggu ay ka aamuseenna iyada ayaa kala hadashay yaziid binu mucaawiya waxaa xusid mudan oo culimmadu ay ka waramaan inay ahayd gabadh khuluqeeda iyo dhaqankeeda oo aada iyo aada u wanaagsan yahay waxaa runtii culimmadu ay ka waramaan ninka loo yaqaano hishaam binu cabdilmelik sida ibnu casaakir uu ka warramay kitaabkiisa ayaa waxa uu yihi dumar dhowra iyo dadkii wanaagsanaa ee aqoonta lahaa ayay la kulmi jireen nimankaa umarada ah waxaa ka mid ahayd faatima bint lxusein ayaa ka mid ahayd dadkii u yimid qof walba wax buu yidhi dee qaar baa dadka adduun weydiisanaya qof baa qof kale uga shaf magaratay odhanaya hebel sidaa iyo sidaa ka yeel ama hebel waxaasi ama hebel dhibaatadaha laga daayo faatima ayaa aada u waanisay iyadoo runtii aan waxba weydiisan isaga oo ka warramaya allahuma salli calaa maxamed hishaam bin cabdilmelik wuxuu yihi kaana cindii albaarixa qawaacidu qowmi فما كان فيهم أخفر ولا أحيا من فاطمة بنت الحسين وحلي هبين هره dadkii ugu wanaagsanaa ee tolka ahaa baan u yeedhay buu yidhi si aan wanaag uga qaato maan arag buu yidhi qof ka toosni iyo allahuma salli calaa maxamed ka dhibirsanaa kana xishood badnaa faatima bint lxusein dadkii meesha ay ugu yimid ayaa u yihi hishaam binu cabdilmalik isagoo runtii tilmaamaya allahuma salli calaa maxamed inay ahayd gabadh toosni u saaxiiba waxaa xusid mudan ninka loo yaqaano kamid binu zayd alasadi oo runtii ahaa nin gabayaaga reer beni hashim ayuu ahaan jiray ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu usoo galay faatima dabeete waxa uu salaamay reerkii waxay u keentay allahuma salli calaa maxamed raashin iyo sharaab uu cabo waxaanay siisay soddon dinaar waxaa kaloo ay runtii siisay gaadiid uu sii magaratay raaco markaasa wuxu uhi laa wallahi laa aqbaluha inii lam uxibukum lidunya ilaahay baan ku dhaartay inaanan aqbalayn buu yidhi waayo adduun idimaan jeclaanin laakiin waxaan idiin jeclaaday inaad tihiin dad diineed oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta uu ku anfacay idan ninka shaacirka ah ee muslimka ah ee reer beni hashim u gabyi jiray waxay ka warramayaan oo uu sheekhu sheegaya kitaabkan qoray inay ahayd gabadh xurmaysa dadkii waalidkoodu ay xurmayn jireen ama ilaalin jireen leannu xadiiskii saxiixa ahaa waa kilaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam waxaa samafalka ugu samafal badan uu yahay qofka oo xidhiidhiya ahla wuddi abiih qofku yacni dadka aabihii uu jeclaa ama aabihii xidhiidhka la lahaa inuu xidhiidhiyo ayaa ka mid ahaa samafalka kiisa ugu wanaagsan buu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalam idan faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib sidaasay ninkaa shaacirkaa ka yeeshay waxaa ka mid ahaa faatima wanaagyadii ay lahayd ee culimmaduna ay ka warramaan maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa ay soo ururisay caruurteeda waxaanay ku tiri ya baniya inahu wallahi ma naala axadu min ahli safahi bisafahihi walaa adrakuu ma adrakuuhu min ladaatihim ilaa waqad adrakahu ahlu lmurwa'aati bimurwa'aati fastatiruu bijamiili sitri illahi caza wajal waxa ay ku tiri ilaahay baan ku dhaartee dadka aan caqligooda ku filnayn yacni xumaantooda meel kuma gaadhaan sidoo kale qofku marka uu adduunka ku fogaado ee macmacaankeeda uu badsado ee uu kusii fogaadona taasina kuma fogaado oo yacni kuma soo baxo haddiise ay dhacdo kuwaasi inay qiimo yeeshaan bay tahy waxaa dhaafo oo ka hormara dadka wanaagga leh wanaagga aan idiin sheegayaana waxa weeyaan bay tihi fastatiro waxaa hud ka dhigataan bijamiili sitr illah ilaahay hugiisa uu jecel yahay subxaanahu watacaala ee uu wax ku qurxiyo caza wajal alla isagu weynaa oo sharaf yeelaye ilaahaasi waxa uu wax ku qurxiyo taasi qaato oo isku qurxiya marka waxay ku lahayd alla kacabsigiinu ha badnaado idan halkaa waxa aynu ka dheexanaynaa faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib iyo sida ay u ahayd gabadh allahuma salli calaa maxamedin toosnideeda iyo korinteeda caruurtu ay sidaa ahayd cumar bin cabdilcasiis oo ka mid ahaa khulafadii muslimiinta ee wanaagsanayd waktigeediina ay soo gaadhay faatima bintu xusein radia allahu canha ayaa waxaa la leeyahay oo runtii culimmadu ay ka warramaan in khaliifkii shanaad uu noqday ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa loo sheegay faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib in runtii ay warqad soo qortay warqadaasina waxa ay ku leedahay salaamun calayka fainii axmadu ilayka allah aladi laa ilaaha illaa huwa ama bacd faaslax allahu amiira almu'miniin acaanahu calaa maa wallaahu wacasama lahu diina ya amiira almuminiin لقد اختدم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لا خادم له واكتسى من كان عاريا واستنفق من كان لا يجد ما يستنفق به وعلى عمر بن عبد العزيز ayaa ilin reer beni umayuu ka mid ahaayo waa kii khilaafku ka dhex dhacay mucaawiye iyo cali bn abi aalib khilaafkii reer beni umaye ayaa fogaaday dabeete isaga oo reerkaa ka mid ah waa kii talada qabtay waxaa la yidhaha wuxuu aada u soo dhaweeyey ehelkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo dhaweyntaa uu soo dhaweeyey waxaa ka mid ahayd masalan yani faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib dabeete waxa la haha warqad bay u qortay ay leedahay waxay ka timid magaratay waxay ku socotaa yani addoonkii ilaahay ee cumar amiir almu'miniinka ahaa waxaanay ka timid faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib ilaahay baan ku mahadinayaa ilaaha keligii adduunkan ilaahay ka ah ilaahay ha ku wanaajiyo ha kuuna kaalmeeyo talada muslimiinta ee aada hayso yaa amiira almu'miniin waxa maanta nasiib u helay dadkii ehelkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciddii aan lahayn cid u shaqaysay inaad u samaysay shaqo sidoo kale ciddii aan hul lahayna ama dhar ay xidhaana inaad dhar siisay xataa inaad gaadhsiisay in wixii aada siinaysay ay wax ka sii bixiyaan marka cumar bin cabdilcasiis baa akhriyey kitaabkii markaasaa waxa uu runtii aada ula yaabay ereyada faatima waxaanuu ku yidhi intuu u diray shan boqol oo diinaar ayaa uu ku yidhi waxaad ku tiraahdaa waxaad ku kaalmaysataa diintaada adigoo ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaanay idan waxaa la cumar bin cabdilcasiis markii uu dhintay radia allahu canhu ayaa waxaa aada u murugootay faatima bintu xusein xusnan shadiida iyadoo ka warramaysa yani maxaasintii uu lahaa alkamil iyo suyuudi iyo taariikhu lkhulafaa ayaa aada iyo aada u caddeeyay waxaanay runtii tidhi low kaana baqiya lanaa ma xtajnaa ilaa axad haddii muslimiinta maanta uu u hadho cumar bin cabdilcasiis cidnaa muslimiinta umay baahdeen ayaa ay runtii qoraalkeedaasi ayay tahay faatima bintu xusein bintu cali bintu abi aalib oo aynu nidhi sanadkii afartanaad ee hijriyada ayay dhalatay waxa ay runtii madiine ku dhimatay markii taariikhdu ay ahayd boqol iyo toban waxaana lagu aasay magaalada madiina waxaanay uga tagtay dadka muslimiinta ah sidaa aynu ka warramayno tusaale toosan oo allahuma salli calaa maxamed ka mid ahaa cilmigeedii ka mid ahaa alla kacabsigeedii ka mid ahaa barbaarintii ay barbaarinaysay carruurteedaay toosnida ku barbaarinaysay ka mid ahaa sidii ay magaratay wanaagga u caddaynaysay ka mid ahaa dhaqankeedii wanaagsanaa ee aynu soo tilmaanay insha allahu tacaala intaasi ayaynu ku wararsan doonaa boqol iyo tobankii hijiriyada ayay dhimatay wahada wallahu aclam waaxkam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa la yidhaha faatima ayaa waxa ay maqashay soo noqodka rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasay gurigeedii aada u hagaajisay hagaajinta guriga ay hagaajisay ayaa waxa uu gaadhay inay daahiyo aada u qurux badan oo aanu hore u arki jirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa gurigii ku xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu doonayey inuu soo galo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka noqday dabeeta saxaabadii baa yaabtay ilaa ay ka dareemeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu wax diidan yahay albaabkiibuu is hortaagay daahi aadka u quruxda badnaa ee xariirtuna ay ku dhex jirtay ayuu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintii baa ku adkaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo ay ka muuqato cadhadii uu u kacay xagga masaajidka iyo mimbarkii uu dadka muslimiinta kala hadli jiray faatima oo dareensan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aan runtii ku farxin adduunkaa badan ee gurigooda ka muuqda ayaa waxaa la yidhaha intay daahiyadii furfurtay ayaa ay suuqa geysay markaasay soo iibisay iyadoo lacagtii sida ayaa waxay u dirtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanay ku tiri waxaad u geysaan nebiga waxaanad leedahay ibnatuka taqulu assalaamu calayka yaa rasuula allah inantaadii waxa ay ku leedahay marka ay ku soo salaantay kadib ijcal haada fii sabiili illah adduunkaa isaga ah waxa aad ka dhigtaa mid dariiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu bixiyo ku dheh ayaa ay tiri nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu farxay isagoo runtii leh laysat addunyaa min muxammadin walaa min aali muxammed walow kaanat addunyaa tacdilu cinda allahi min alkhayri janaaxa bacuuda maa saqaa kaafira minha sharbata maa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau leeyahy adduunyadu reer maxamed uma ay sugna walaa min aali muxamed maxamed iyo ehelkiisana uma ay sugna laysat addunyaa min muxamed adduunyadu maxamed uma sugna oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ehelkiisana uma sugna haddii adduunyadu ilaahay agtiisa ay kala mid tahay garab kaneecana maa saqaa kaafiran minha sharbata ma nin gaala kabasho biyo ah alla kamuu siiyeen haddii agtiisa ay ku tahay garab kaneeca in leeg rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu faadima ku barbaarinayey inay noqoto mid ku ekaata inta nolosheeda ku filan leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau odhan jiray allahuma ajcal risqa ala muxammadin kafaafa ilaahayow waxa aad ka dhigtaa risiqa reer maxamed ay leeyihiin kafaafan wax ku filan oo kafaafa ilaahayow ka dhig ayaa ay odhan jireen nabigu calayhi salaatu wasalaam ducadaa iyada ah ee uu leeyahay allahuma ajcal risqa ala muxamedin kafaafan uu leeyahay waxaa la leeyahay ereygaas wuxuu ahaa duco uu ma garatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray faatima radia allahu canha oo runtii iyadu ku dadaali jirtay daa'iman raaligelinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida xadiis uu nisaa'i wariyey raximahullah gabadh ibnatu hubayra la odhan jiray ayaa u tagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo xidhan kaatuno dahaba oo waaweyn ayay ula tagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete kaatunadii ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam shay intuu ku ishaaray ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gacanteeda uu shay kaga dhuftayoo isagoo tilmaamaya shay in la muujiyo aan ku habboonayn inuu yahay adduunka intaa leeg gabadha ibnatu hubayra ayaa waxay u tagtay faatima iyadoo u ashkatoonaysa iyadoo le nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yeelay dabeete faatima ayaa silsilad dahaba oo markaa ay qoorteeda ku xidhnayd ayaa ay soo bixisay iyadoo runtii le waan kuu hadiyadaynaya oo abulxasan ayaa ii keenay dabeete nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa iyadoo silsiladii gacanta ku haysa ayuu usoo galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa faatima ayagiruka an yaquula annaasu ibnatu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam fii yaddiha silsilatu min naari ma waxa aada doonaysaa dadku inay kugu kadiyaan inay ku yidhaahdaan inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa ay gacanta ku haysataa qidcad naarta ka mida iyadoo dahabkaa uu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta nebigu waa baxay waxaa la yidhaahdaa silsiladii ayaa ay suuqa u iibgeysay markii ay iibgeysay ayaa addoon ay ku iibisay addoonkii ayay dabeete xoraysay markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintii loo sheegay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi alxamdu lilah alladii anjaa faatima min annaar ilaahay baa mahad leh ilaahii faatima ka nabadgeliyey in runtii wax naarta loogu dhowaado ay urursato ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa waxa aynu ka dareemeynaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo noloshiisu ay ahayd mid ku eg waxa uu huwanayo iyo waxa uu quudanayo iyo meesha uu hooyanayo oo kayd badan oo adduunana aan dhigan jirin muhiimadiisu ay ahayd dadka inuu dacwada gaadhsiiyo ehelkiisa iyo reerkiisana sidaa ku barbaarin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa iyadaa ayaa uu sidaa ugu sheegayay faadimo rasuulku calayhi salaatu wasalaam faadimana iyadoo taa qaadanaysa ayay sidaa ku raali gelinaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan siday alimaam atirmidi uu yidhi xadiis uu soo saaray kana axabu الnisaaءi ilىa rasuuli اlahi salى اllahu عalayh wasalam faadima wa min الrijaali caliyu yani min ahli beyt waxa uu yihi dumarka waxaa loogu kalgacayl badnaa waa ehelkiisa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ahlu beytkiisa faadima raggana waxaa loogu kalgacayl badnaa agtiisa cali bn abi طaalib ayaa uu soo saaray alimaam atermed waxaa sid mudan oo si kooban aynu u tilmaamaynaa dagaaladii uu geli jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo kaalintii qiimaha badnayd ee ay ku lahayd faadima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaaladii uu galay ee uu gaalada la galay dumarka muslimaadka ah qayb bay ku lahaayeen ilaa xad mararka qaarkood ay la geli jireen gacanta inay u geystaan cidda nebiga calayhi salaatu wasalaam dhib badan gaadhsiinaysa mathalan dagaalkii uxud oo saxaabada markii labaad la jebiyey markii hore gaalada ay jebiyeen markii labaad dhib la gaadhsiiyoo la jebiyey oo gabadhii loo yaqaanay nusayba bintu kacab iyo dumar kale oo mu'minaadtiina ay qeyb weyn ka qaateen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay hawl badani gaadhay oo wejiga laga dakray oo allahuma salli calaa maxamed dhoosha laga jebiyey oo sidoo kale diricii uu xidhnaa labadiisa gadh hoostiisa ay ka galeen ama labada dhafoorba oo halkaasi dhib badani ay ka gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhiig badanina uu ka baxay waxaa la dhahay markii uu dhiigu istaagi waayey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay yani ma garatay ishtadda qadab ullahi calaa qowmin damuu wajha rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waxaa adkaaday cadhadii ilaahay oo ku adkaatay dad daadiyey dhiiggii rasuulku calayhi salaatu wasalaam nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaasay ka gaadhay sida bukhaari uu wariyey iyo muslim oo saxaabiga loo yaqaano sahl binu sacad uu soo saaray nebiga markii intaa la gaadhsiiyey ayaa faatima ay u timid iyadoo u maydhaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dhiigga ka maydhaysa oo wejigii oo nabaradii ay ku yaalaan daweyneysa cali bn abi daalibna uu biyaha ugu shubshubayo faatima markii ay aragtay in biyaha marka lagu maydhaba uu dhiiggiisuu soconayo ayaa waxa ay soo qaaday liif iyo xasiir meesha yaalay oo cawdaas ma garatay waktigaasi tii sinaaciga ahayd ee la samayn jiray ahayd ee salliga caadiga ah laga samayn jiray ahayd ayay soo qaaday markaasay gubtay markii ay gubtay ee uu noqday dambas ayaa dambaskii ay ku joojisay oo ay ma garatay gelisay meesh meelihii nabaradu uu ahaa ilaa dhiiggi u istaagay sidaasay u ahayd faatima dagaalkii uxud mid nebiga calayhi salaatu wasalaam ag taagan oo nabaradiisa daweyneysa oo mar wal oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhib dareemaba iyadoo ahayd mid nabaradiisa yacni koolkoolinaysa waxaa xusid mudan kaswat lkhandaq way raacday ilaa intii la jebinayey oo cali bn abi aalib uu runtii ka qayb galay weliba mubaarasadii uu qayb weyn ka qaaday sanadkii toddobaad oo runtii ay u baxeen muslimiintu dagaalkii khaybar faatima waxa ay ka mid ahayd dumarkii raacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo cali bn abi aalib fatxu maka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tegey oo uu furashadeedu ciidan badan u saaray dowr weyn baa ay ku lahayd faatima oo ay u raacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa xad la yidhaahdo waxaabay gaadhay mararka qaarkood markii abaa sufyaan uu arkay ciidanka farabadnaantiisa inuu doono in cali bin abi taalib iyo faatima ama xasan iyo xuseen inuu ka dhigto waddo uu ma garatay umara rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaa xusid mudan ilaahay inuu kala siiyey cali bin abi taalib iyo faatima caruur nebigu calayhi salaatu wasalaam oo runtii aada iyo aada u jeclaystay leanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida aynu ognahay inamadiisa ibraahim ayaa ugu hanaqaad badnaa intuba yaraan bay ku dhinteen isaguna waxaa la leeyahay markii uu laba sannadood uun dhaafay ayaa uu dhintay lidaalik sanadkii saddexaad ee hijrada oo uu u dhashay cali bin abi taalib iyo faatima inanka loo yaqaano xasan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo keenay isaga oo mara hurdiya lagu wado oo uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam mara cad maa kusoo qaadaan uu rasuulku yidhi isaga oo nadaafadda ula jeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maxaa u bixiseen qaaluu xarban ayaanu u bixinay bal huwa xasan yani waxaynu u bixinaynaa bu yihi rasuulku kelmaddaa xarbi ka daayo o waxaynu u bixinaynaa xasan bu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo cali bin abi taalib oo runtii maqlay inankaa u dhashay islamarkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu maqlay inankaa dhalashadiisa la khushuucay sujuud uu dhacay cali bin abi aalib isagoo le allahuma inii uciiduhu bika wa waladihi min ashayطaani arajiim ilaahayo waxa aan ma garatay kaa magan gelinaya adiga iyo waxa ka tarmaba shaydaanka raxmadaada laga fogeeyey ayaa uu yidhi cali bin abi aalib waxa uu runtii xusay ereygii ahaa wajcalhu rabbi radiya ee nabiyullaahi sakariya calayhi salaam markii yaxyo la siinayey kelmaddii uu isticmaalay ayaa u xusuustay inankaasi soo kordhay ee guriga rasuulku calayhi salaatu wasalaam kusoo kordhay nebigu calayhi salaatu wasalaam aada buu ugu farxay isagoo runtii isagu anqariyey oo ugu akhriyey ducadii ugu horreysay ee lagu anqarinayey ilmahaasi xasan ee u dhashay faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sanadkii afraad oo bishii shacbaan ahayd ah waxaa u dhashay faatima inankii la odhan jiray xusein iyadana rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagaa xusein u bixiyey aadna wuu ugu farxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam